إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah kanaalka wararka alkataa'ib ayaa baahiyey qaybta afaraad muuqaalo lagu soo bandhigayo dayacatirka waddooyinka ay saameeyeen fatahadaha xiisad ayaa ka taagan magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan iyadoo ciidamada jabuuti ay isaga baxeen xerada lamagalaay ee magaaladaas waxaa gurmad caafimaad la gaarsiiyey dadka ku dhaqan deegaan hoostaga degmada luuq ee walaayada islaamiga ah ee gadow walaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose ayaa soo bandhig dhigtay askar ka soo goostay dowladda federaalka warka waxaad ku dhegaysan doontaan qaybta koowaad taxane aan ugu magac darnay rabadaan bishii futuxaadka دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة
kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran kanaalka wararka alkataa'ib ayaa baahiyey qaybta afaraad muuqaalo lagu soo bandhigayo dayactirka waddooyinka ay saameeyeen fatahadaha maxamed sheekh cali ayaa ka waramaya
janalka wararka alkataayib al akhbaariya ayaa baahiyey muuqaal ku saabsan qaybta afraad ee isdaaraadka taxanaha ah ee lagu soo gudbiyo dayactirka lagu sameeyey waddooyinka ay saameeyeen fatahadihii ku dhuftay qaybo ka mid ah dalka soomaaliya qaybtan ayaa waxaa si gaar ah loogu soo gudbinayaa dayactirkii lagu sameeyey dhabbaha dheer ee isku xidha saakawiyo jawaarey muuqaalka ayaa waxaa lagu daawanaya baldoosaro dhidibada u siibaya dhirta iyagoo samaynaya waddooyin ay isticmaalayaan gaadiidka iyo dadka sidoo kale waxay xirayaan togaga waaweyn ee fatahaaddu saamaysay qaar ka mid ah dadkii goobjoog ahaa ayaa u waramay kanaalka wararka waxayna ka warbixiyeen siday u arkaan shaqooyinka lagu hayo waddada ay saameeyeen fatahaadaha ilaaha mahadle yani mujaahidiinta maynka mahadyaane waddaduna kocosni deegaanka gediga dadweynaha shacabka ku nool waddadii kocosni in mujaahidiinta garab siiyey waan rasuul ilaahayt mujaahidiinta meelkii roogtan in ilaahay raxmaan eh guursiin
halkan waxaan ka rabnaa waddaan ka rabnaa oo magaaladii saako ka soo baxayso oo juwaari ma gaduuday soo marayso oo juwaari marayso insha allahu tacaala aan ka rabnaa dee waddadaas inaan furnaan rabnaa bohoshaan waa bohoshii gaduuday iyo u dhexaysay bannada u dhexaysay oo la yidhaahdo magaceeda kore naaquudaa la dhahaa laakiin waxay u dhexaysaa hadda juwaarey meesha la yidhaahdo banno iyo gaduuday u dhexaysaa waa sahminay meel badan baan sahminay meelihii kale waan fahmi weynay meeshaan dhagax baa ku jira sibsib ilaahay ku sameeyey baa ku jirto marka bohosha dhexdeeda gawaaryada kuma dhiiqonayaan haddii loo habeeyo waa waa iska marayaan dhagaxay dul marayaan insha allah alkataayib al akhbaariyaha ayaa maalmihii lasoo dhaafay baahisay saddex qayb oo tan ka horreysay kuwaasoo lagu soo gudbiyey dayactir uu ku sameeyey waddooyin badan guddiga maaraynta xarakada al-shabaab xiisad ayaa ka taagan magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan iyadoo ciidamada jabuuti ay isaga baxeen xerada lamagalaay ee magaaladaas faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya cabdifataax faarax
wararka aanu ka helayno magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan ayaa ku waramaya in shalay halkaasi isku fara saareen maleeshiyaad la magac baxay hiiraan state iyo maamulka hirshabeelle dadka reer beledweyne oo la daaladhacaya dhinacyada isku hayaa siyaasadda ee ku hardamaya gobolka taasoo degmada ka yeeshay mid aan degnayn ayaa waxaa hadeer laga soo warinayaa xiisado colaadeed oo u dhexeeya dhinacyada hiiraan isku haya colaadda ayaana cirka isku shareertay waxayna gaartay inuu qalqal soo wajaho ciidamada atmis ee halkaasi saldhigyada ku leh kuwaasoo isaga baxay saldhig ay halkaasi ka degnaayeen sida aan wararku ku helayno ciidamo ka amar qaata guddoomiyaha maamulka hirshabeelle ugu magacaaban gobolka hiiraan ninka lagu magacaabo cabdulaahi axmed maalin sufrow iyo kuwo uu wato guddoomiyaha degmada jalalaqsi nuurdheere kuwaasi oo doonayey inay galaan xerada lamagalay balse halkaasi kula kulmay weerar uga yimid maleeshiyaadka hiiraan state ka gadaal xiisada ka dhex qaraxday maamulka isku magacaaba hiiraan state iyo guddoomiyaha hiiraan ugu magacaaban maamulka hirshabeelle oo uu weheliyo guddoomiyaha jalalaqsi ayaa waxay sababtay in ciidamada jabuuti ay isaga baxaan xerada lamagalaay dagaalkaa sababay in ciidamada admis qeybtooda jabuuti isaga baxaan saldhigooda lamagalaay ayaana ilaa iyo hadda faahfaahin laga helin khasaaraha kala gaaray dhinacyada dirirtu halkaasi ku dhex martay maamulka hirshabeelle ayaa maalmahanba waday shirar uu la yeelanayo guddoomiyaasha degmooyinka waxaana soo baxayay hadallo xanafle oo warbaahintu isku marinayeen maamulka hirshabeelle iyo xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalka
waxaa gurmad caafimaad la gaarsiiyey dadka ku dhaqan deegaan hoostaga degmada luuq ee walaayada islaamiga ah ee gadow maxamed muudey axmed abu muslim ayaa ka waramaya
maktabka caafimaadka ee wilaayada islaamiga ah ee gadow ayaa gurmad caafimaad u fidiyey dadka ku dhaqan deegaanka buusaar oo ah deegaan hoostaga degmada ceelwaaq ee wilaayadaasi gurmadkan laga sameeyey deegaankaasi ayaa isugu jiray baaritaano caafimaad oo kala duwan kaas oo ay bulshada aada ugu bahnaayeen xilligan waa kuwan qaar ka mid ah dadkii ka faa'iidaystay gurmadkan u fidiyey maktabka caafimaadka ee wilaayada gedo iyaga oona u duceeyey tiimka caafimaadka ee soo gaarsiiyey gurmadkan waxaa la yidhaha cusmaan maxamed cabdi deegaanka buusaar baan maanta waxaa ka socda meeshan daawo oo maxaan ku irada looga gargaaraya dadka muslimiinta anigaa lafeegaa xanuunsanaa aniga daawaa liisiiyey maayo wax lacago laga qaadi ma jireen gaalada allahajibiilalimaa laydhahaa buusaar buusaar waxay hoos tagtaa ceelwaaqa caafimaadka maktabkiisaa noo imaaday waxaa iga xanuunsana saddex canug saddexda canug daawaa daawooyinkaasaan usoo qaadanay ilaahay baa ku mahadsan wax lacagoo layga qaaday ma jiraan wax kaa jirana kaan baa la yiri islaamka waxaan ugu duceynaa kor allaha ka dhiga garabkooda allaha galan leeya waxaan ka codsanayaa wax alla wixii maxaan ku irahdaa dhib hoo imaadsaanoo kale in noo garab qabtaan oo maxaan ku irahdaa ay gacanna siiyaan abdiye maxmed dhaqan buusaar maktabka caafimaadka walaayada gado ayaa noo imaaday oo daawo lacag la-aan nagu saaciideeyey ciyaal iyo rag baa iga xanuunsanaa naftarkaygaa xanuunsanaa ilaahay baa ku mahadsan daawadii noo keeneen allaha nagu caafiyo ayagana ilaahay kheyr ha siiyo gaaladana allah jibi insha allah abshirtana allah nu waafiq bismillahi raxmaanraxiim magacaygu waa faabo maxaa cabdullah deegaanka waa tuulada buusaar maanta waxaa noo imaaday maktabka caafimaadka walaayada gadow anna waa xanuunsanaa saddex caruurna waa lii daaweeye anna waa lii daaweeye islaamka gacantiisa kor allah ka dhiga gaaladana wilaayada islaamiga ee gedo ayaa dardargelisay howlaha caafimaad ee ay u qabanayso bulshada ku dhaqan deegaanada iyo degmooyinka hoos yimaada wilaayada
walaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose ayaa soo bandhigtay askar ka soo goostay dowladda federaalka mubaarag cumar ayaa ka waramaya askartaani oo isku soo dhiibay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxaa lagu soo bandhigay degmada kurtunwaarey ee wilaayada islaamiga ah shabeellada hoose askartan isa soo dhiibtay ayaa wax ay kasoo goosteen dowladda federaalka waxa ay ka mid yihiin askarta dowladda federaalk ee lagu soo tababaray dalka etoobiya kuwaas oo maalgelintoodu ay leedahay imaaraadka askarigii koowaad ayaa waxaa lagu magacaabaa cabdulaahi cabdi ibraahim waxa uu ka warmay dhibaatooyinka uu la kulmay inta uu ka tirsanaa dowladda federaalka isagoona sheegay inuu ka badbaaday weerar dhabagal ah oo ay kala kulmeen xarakada mujaahidiinta al-shabaab magacayga waa cabdulaahi cabdi ibraahim waxaan joogaa haddeer waxaan joogaa degmada kurtunwari etoobiya laba iyo labaatanaa afar bilood waxaan nimaadnay muqdisho here maslax taliyaashayna waxayna dhaheen waxaa weeye waddankiina ayaa imaateen dadba qor qoryaashii markaa nala qaybiyey waxaana lehay shabaab waddankii waa ka dhammaaday ayaana lehay magarat marka wax afka laga sheega waa been indhuhu waxay arkaan baa run ah anigu waxaan aaminsansaa dee inuu shabaab oo aan dhammaanin waan ognahay anigu shabeella hoos baan ka dhalanay shabeella hoos oo dhan inay shabaab haystana waan ogeyna ma garad hiiraan oo kuuka yahay barka bar ayadaa haystay ma garad meel la yidhaahdo maxaas maxaas markaa nala geeyey hal guuto baan ahaan halkii guuto saddex urur baan ahaan saddexdii urur ururba meel ayaa loo kaxeeyey anaga waxaan ku jirnay ururkii oo jicigow iyo beledweyne xaggiisa loo kaxeeyey waxaan sheegi karaa oo indhahayga ay soo arkeen oo xaqiiq ay tahay oo hibla idhahay aan ahayn inaa qoryaha dadka qaar oo isku soo xooreen oo mujaahidiinta ay gurubsanaysay indhahaygaan ku arkay qof nool oo oo aan u jeedo oo wala oo macnaha garabkeyna ahaa oo aan kusoo ararnay iyo miidad fara badan inaan tallaabsanay aa indhahaygaan kusoo arkay jicigow jidgal buu ahaa jidgal buu ahaa may waa lagu haynay roondo baan aadaynaa banan lahay laba hurin ururkii waa saddex hurin hal hurin xerada ayaa laga reebay laba hurin baa aaday roondo waxaan u soconay webiga xaggiisa muraarkooda ma dhisneena dadka cabsi fara badan baa ku jirtay waa qofka biniaadinka waxa weeye waa dadkaas waad og tahay meenuun baa laga baqaa waxaa leeyahay meenada goormee kula kacee ma xabadda hadda lagama baqo meenada goormee kula kacee un baan laisku haystaa ma garat sidoo kale askarigii labaad ayaa waxaa lagu magacaabaa maxamed xasan cismaan waxa uu isna ka warbixiyey hagardaamada uu u maleegay xasan sheikh oo ah madaxa dowladda federaalka isagoona loogu sheekiyey al-shabaab waa ay dhammaatay magacii maxamed xasan cusmaan naanesteyna maxamed deeraha loo yaqaanaa aniga aan ku tirsanay ciidanka hooga ee dalka aan ku tirsanay ciidanka waxaa ka ahay ciidanka oo guutida lix iyo labaatanaad oo etoobiya kusoo tababartay labada kun labaatan iyo labadii ka gadaal waxaa imaanay waa naga soo qaadeen waxaa imaanay xere la dhaho muslax xere muslax markii noo noogu keeneen waxaana siiyeen fasax oo aday saddex bilood ah xaafidihii iyo wixii lasoo lasoo fiirtay lixi waa baahnay xaafidihii aan tagnay saddex bilood aan joognay aday bishii saddexaad aan soo xaroonnay xeradaan galnay waxaana la siiyeen qoryo qoryihii noo qaybseen waxaan u khudbeeyeen waxay noogu khudbeynayeen waxay dhaheen waddanka shabaab ma joogo mana cabsinaysan qof shabaaba ma arkaysin waxay joogan aftaa lagu soo dhigaa maya haba habadkii joogaan aniga aniga dhamaystirayna waay habad waxay nooga dhiibeen haba- habadkii joogaan inay gacanta kusoo dhegno askartaani ayaa fariin u diray askarta kale ee saaxiibadooda ah ee weli ka barbar dagaalamaya safka shisheeyaha fareen waxaan u dirayaa horta fikirka aad ku jirtiina waa qaldan tihiin ninkaas xasan sheekh maxamuud la yidhaahdo oo mar walba uu lasoo dul istaagayo shabaab waa dhammaatay halhalba meel u socda oo idin leeyahay waa idin qaldayaa ninkaasi oo idin qaldan baan idin leeyahay marka walaalihiina oo muslimiinta ah qof walba walaalow leeyahay hala soo xiriiro xarakaadka mujaahidiinta oo walaayada shabeella hoose haddeer anigii soo dhaweysay sidaas oo kale meel walba way joogtaa galgaduud ha noqoto hiiraan ha noqoto hirshabeelle ha noqoto meel kasta way joogtaa waxaan leeyahay lasoo xiriira meeshaas gaalnimadaas qofkii ku dhinto ma fiicna tooba keento oo walaayadda islaamka ay usoo dhiibtaa insha allah marar badan ayaa waxaa wilaayaadka islaamiga ay maamusha xarakada mujaahidiinta al-shabaab lagu soo bandhigay askar ka soo goosatay dowladda federaalk iyo maamulada la shaqeeya shisheeyaha markaana waxaad ku soo dhowaataan qaybta koowaad taxaneexaan ugu magac darnay rabadaan bishii futuuxaadka waxaana soo jeedinaya maxamed cali aadan
علمني رمضان دروسا قبسا من نور الإيمان الصوم يعلمنا التقوى والعمل لوجه الرحمن والعمل لوجه الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waxaannu halkaani ka bilaabi doonnaa allah iidankii taxane taqaariir ah oo aan ugu magac darnay ramadaan bishii futuuxaadka taasoo aan ku soo gudbin doonno macaarigka waaweyn iyo futuuxaad ay muslimiintu soo hooyeen bisha barakaysan ee ramadaan xalqada koowaad ee taxanahan waxaan kusoo gudbinaynaa qaswadii weyneed ee beder oo ahayd dagaalkii ugu horreeyey uguna adkaa ee uu rasuulka sala allahu calayhi wasalam hogaamiyey oo ay muslimiintu la galeen gaaladii qureysheed waxaa rasuulka sala allahu calayhi wasalam isagoo ku sugan magaalada madiina wardoonkii muslimiinta soo gaarsiiyey qabar sheegaya in kolanyo ganacsi oo ay qureysh leedahay kana timid dhulka shaam ay kusii jeedo magaalada maka xilliguna waa bisha barakaysan ee ramadaan sanadkii labaad ee hijriyada isagoo hogaaminaya saddex boqol iyo dhowr nin oo isugu jira ansaar iyo muhaajiriin ayuu rasuulka sala allahu calayhi wasalam deg deg uga baxay madiina si uu waddada ugu galo kolanyadan siday hantida ballaaran loogana dhigo qanaa'im ay muslimiintu ku intifaacaan qoraysh oo lafteedu ahayd awood milatari iyo mid siyaasadeed oo ishaysata ayaa sirdoonkoodu waxay ka war heleen gulufka dagaal ee ka yimid madiina waxaana qayladhaan deg deg ah la gaarsiiyey maka taasoo ugu baaqaysa inay hantidooda ka dhacsadaan ciidamada muslimiinta habeenkii ka horeeyey dagaalka waxay muslimiintu qaateen waqti deggan xaraasadooda ayayna adkaysteen roob yar oo neecaw iyo naxariis wata ayaana u da-ay kaas oo uu alle ku tilmaamay mid uu muslimiinta kaga nadiifinayay ridsiga shayddaanka nebiga sala allahu calayhi wasalam ayaa alle u istaagay aadna u baryey isagoo guul weydiisanaya maadaama ay soo baxday xaalad dagaal oo aan horay loogu tashan sidoo kale muslimiinta ayaa iyaguna allabariga qayb ka ahaa allah subxaanahu wa tacaala waxa uu addoonkiisa moxamed bin cabdilaah sala allahu calayhi wasalam ka aqbalay ducadii waxaana lagu soo dejiyey waxii tilmaamaya in guushu ay dhankoodu jirto garabkoodana ay ka dagaalami doonaan malaa'igta aroornimadii toddoba-iyo tobanka ramadaan sanadka labaad ee hijriyada ayuu dagaalku ku bilowday mubaaraso oo ah in labada saf ay rag isaga soo kala baxaan indhahana laga daawado seefta ayaana lagu boobay madaxyaweyntii qureysheed ee mubaarasada usoo baxay tani waxay keentay in gaaladii ay caroodaan labada safna uu dagaal furan ka dhex bilowdo halkaasna waxay guusha ku raacday muslimiinta madaxyaweyntii gaaladana fagaaraha dagaalka ayaa meydadkooda la bilqay madaxyaweyntii madax adkaa ee maalinkaas muslimiinta laga horleexiyey waxaa ka mid ahaa caduwullaahi abujahal oo uu nebigu ku tilmaamay inuu ahaa fircoonka ummadda rasuulkana aada u dhibi jiray intii uu joogay maka waxay muslimiintu sidoo kale macrakadan waartay kusoo qabteen tobaneeye ka tirsan reer qureysheed kuwaasoo markii dambe muslimiintu madax furasho ka qaateen qabarka guushan taariikhiga ah ee muslimiintu kasoo hoyeen dagaalkii beder wuxuu gilgilay mushrikiintii maka iyo guud ahaan jasiiratul carab wuxuuna horseeday in tiirarka dowladda islaamka dhidibada loo aaso munaafiqiinta iyo yahuuddii degganayd madiinana ay noqdaan gacan kugambad aan bannaanka lasoo istaagi karin shirqoollada ka dhanka ah islaamka iyo muslimiinta khaswatu beder oo uu allah subxaanahu wa tacaala ku tilmaamay yowmulfurqaan waxaa waariyey qur-aanka kariimka guusha halkaas laga soo hoyana waxa ay noqotay mid weli ilhaamisa mu'miniinta xaq udirirka ah zaman weliba iyo goob kasta oo ay joogaan waxa ay khaswatu beder ka mid tahay namaadijta iyo tusaalooyinka loo soo qaadanayo in kooxda yar ee mu'minadda ah ay loodin karto tirada badan ee gaalada iyo in iimaanku ka xoog badan yahay kufriga iyo nifaaqa halyeeyadii ansaar iyo muhaajiriin ka koobnaa ee ka qaybgalay dagaalkii beder waxay ka tilmaamnaayeen saxaabada intooda kale allahna wuu siiyey fadli iyo makaano dheeraad ah oo ah in dembigooda la dhaafay jannadana ay geli doonaan markii cumar binulkhadaab radiallaahu canhu diiwaanka sameeyeyna waxa ay reer badar ahaayeen ragga ugu biilka badan jiilka saxaabada taasoo muujinaysa inay adduun iyo aakhiraba ku hormareen waxa ayna mansiladaasi ku kasbadeen halgankooda jihaadka
لله عبادتنا كي ندخل باب الريان ونواسي الفقراء بمال وطعام يكفي الجوعان علمني رمضان دروسا قبسا من
intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa qaybta koowaad ee taxanaha taqaariirta aan ugu magac darnay ramadaan bishii futuuxaadka intaan ku kulmayno xalqada soo socotana waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
كفان يسعدنا فطر وصيام إذ أعلن للفطر أذان علمني رمضان دروسا قبسا من نور الإيمان الصوم يعلمنا التقوى والعمل لوجه الرحمن والعمل لوجه الرحمن
warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilligan waa naga intaa